wasaaradda xanaanada xoolaha maamulka hirshabelle ayaa magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe ka furtay tababar ku saabsan kubcinta aqoonta ganacsiga xoolaha ee xoolodhaqatada ku nool maamulka hirshabelle daafurka tababarkan ayaa waxaa ka qaybgelaya mas-uuliyiin ka kala tirsan wasaaradaha xoolaha heer federaal iyo heer maamul goboleed ee hirshabelle iyo qaar ka mid a xoolodhaqatada gobolka shabeellada dhexe cabduqaadir xuseen xasan iyo aadan xuseen deeraw oo ka socday wasaaradda xanaanada xoolaha dowladda dhexe ee soomaaliya ayaa si wadajir ah ugu warbixiyey muhiimadda tababarkanna ujeeddadoodan ay tahay xoolodhaqatada oo inta badan ka maqan suuqa ganacsiga xoolaha in la siiyo aqoontii ay ku soo gali lahaayeen suuqaas si aan looga faa'iidaysanin oo ayaga qayb uga noqdaan ka faa'iidaysiga ganacsiga xoolaha drive ujeeddada mashruuca sida uu idiin sheegay ujeedkiisa guud waxay tahay in raactada iyo xoolodhaqatada lagu xiro suuqa ujeeddada laga leeyahayna waxay tahay dadkan inay ka faa'iidaysaan maadaama annagu soomaaliya marka la yidhaahdo waxaanu nahay dad xoolodhaqata iyo dad xoolodhaqatada marka dadkan ay ka maqan yihiin suuqa marka suuqa laga xiro faa'iidada laga xelayo waxay tahay maadaama dhaqaalaheennu uu ku tirsan yahay neefkaas nool waxaa laga maarmaan ah inaan ka shaqayno sidii neefkaas loo kobcin lahaa cuntadiisa caafimaadkiisa daryeelkiisa si kastaba tababarkan ayaa door muhiima ka qaadanayo in xoolodhaqatada ku nool gobolka shabeellada dhexe ee maamulka hirshabelle inay wax badan ka fahmaan aqoonta ganacsiga xoolaha